ciise keed maxamuud waa wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka somalilan ayaa shaaca ka qaaday in dhowaan ay ficil u bedeli doonaan is-afgaradkii muuse biixi iyo abey ee ethoobiya lagu siiyey qayb muhiim ah oo ka mid ah badda soomaaliya ciise ayaa si aan xishood leen u sheegay in ficil loo bedeli doono is-afgaradkaas sida uu hadalka u dhigay taasoo micnaheedu yahay in ciidamada xabshida ay galayaan badda soomaaliya islamarkaana ay la wareegi doonaan lowyacadda iyo nawaaxigeeda halkan aan ku shaacinayaa in heshiiskii somalilan iyo ethoobiya ee moyuga la oranaya uu soo dhammaaday haddana muddo aada u dhow agreementkii la dhammayn doono taas guul ba ay tahay ciise keed wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka somalilan wuxuu intaa ku daray inay irdaha iskugu laabeen meel maktabad ah oo bugaagta iyo kutubta laga heli jiray oo ay leeyihiin ganacsato masaari ah kuna taala magaalada hargeysa waxaa kaloo aan ka shaacinayaa go-aan ay xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ka soo saartay maktabadda dhaqanka ee masar kuna taalla hargeysa caasimadda jamhuuriyadda somalilan waxaa jira oo dowladda somalilan ay aqoonsatay walaaciyo amni oo halis ku ah qaranka sidaas darteed wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waxay go-aansatay in lagama maarmaan ay tahay in si joogto ah loo xidho maktabadda dhaqanka ee masar kuwa ka shaqeeyana dalka laga saaro muddo dhowr iyo toddobaatan saacadood ah warkan ka soo baxay maamulka somalilan ayay siyaasiyiin badan ku tilmaamayaan inuu yahay waray u soo miidhisay dowladda ethoobiya